Maamulka gobolka Banaadir ayaa munaasabad afur sagootin iyo bogaadin isugu jirtay waxa ay la yeesheen wasiirka cusub ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha galmudug mudane cabdiraxmaan axmed xayli oo dhowaan loo magacaabay wasaaradda qorsheynta ee galmudug agaasimayaasha waaxaha kala duwan ee maamulka gobolka banaadir ayaa munaasabadan hadallo ka jeediyey waxa ayna bogaadiyeen wasiirka cusub ee wasaaradda qorsheynta galmudug oo horey uga tirsanaa shaqaalaha maamulka gobolka banaadir afurkan waxaan ugu talagalnay inaan ku soo dhoweyno aanu ku marxabeenno islamarkaana hambali aan dhahno una socoyno walaalkeen cabdiraxmaan axmed xayle oo runtii annaga gaar ahaan maamulka gobolka banaadir ee nagala mid ahaa bahdii gobolka banaadir welina runtii liiskaas uu ku jiro laakiin caawa wixii ka dambeeyaan sii sogotinaynaa xafladdan qiimaha iyo qaayaha badan oo aan ku soo dhowaynayno kuna sagotinayno saaxiibkan wasiir cabdiraxmaan axmed xayle oo ah wasiirka qorshaynta galmudug ahaana xubin firfircoon oo khadka dhexe ah ee gobolka banaadir runtii waxaan leeyahay galmudug aad iyo aad ayay u nasiib badan tahay maxaa yeelay waxay naga gadatay ama naga iibsatay suuqa xurtaan ugala wareegtay saaxiibkeen cabdiraxmaan axmed xayle waxaan leenahay cabdiraxmaan hambalyo laakiin waxaan rajaynaa insha allahu tacaala maamulka galmudug iyo dowladda galmudug inay si wanaagsan ugu faa'iidaysan doonto cabdiraxmaan waxaan ku barannay qof cilmi leh oo aqoon leh inuu ahaa qof ammaano leh inuu ahaa waana labada labada sifa oo looga baahan yahay qofka mas-uulka ee waxaad ogtihiin nabiilah yuusuf markuu codsaday in wasaaradda maaliyadda loo dhiibo wuxuu yidhi innii xafiidun caliim waxaan nahay qof ammaano leh cilmigan cilmina leh marka waxaan rajaynaa in maamulka galmudug madaxweynaha waa u mahad celinaynaa sida uu maaragtay u xushay dhanka kalena wasiir xayle ayaa waxa uu dhankiisa u mahad celiyey mas-uuliyiinta kulankan kasoo qeyb galay isaga oo si gaar ahna u bogaadiyey maamulka gobolka banaadir ee uu hore uga tirsanaa waxaan rabaa inaan runtii ka mahad celiyo xafladan quruxda badan ee soo dhoweynta ah ee runtii ay ii sameeyeen maamulka gobolka banaadir oo aan ka tirsanaa in badan runtii wax badan aan gobolka banaadir joogay muddo afar iyo toban sana ah waxaan isleeyahay xilli badan iyo runtii wakhti badan aan kusoo qaatay maamulka gobolka banaadir meelo badanna waa ka soo shaqeeyey saaxiibaday runtii aan jeclahay oo aan maaragtay wada shaqeyn fara badan aan soo lahayna meesha waa fadhiyaan oo weliba marxalado kala duwan iyo maaragtay axwaalo kala duwan aan soo wada qaadanay waxaan rabaa saaxiibaday inaan idhaahdo caawa xafladda quruxda badan ay ii sameeyeen waa ku mahadsan yihiin sbeshal si gooni ah oo runtii xajmigeeda iyo weyninkeeda ay leedahay saaxiibkay cabdirashiid oo runtii asagana qayb weyn ka ahaa uhayaamidii maaragtay galmudug laftirkeeda qaaduu ka ah lama sheegaynin laakiin waxaan rabaa isagana inaan idhaahdo waa maasan tahay dhowaan ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qorqoor waxa uu wasiirka wasaaradda qorsheynta u magacaabay cabdiraxmaan axmed xeyre oo hore uga tirsanaa shaqaalaha dowladda hoose ee magaalada muqdisho